marka laga hadlayo dhibaatooyinka ka dhasha arrimaha dembiyada xagjirnimada iyo muqaadaraadka gaar ahaanna marka ay weerarada argagixiso ka dhacaan gudaha dalkani kenya dadka soomaaliyeed ee ku nool kenya gaar ahaanna magaalada nairobi ayaa ka mid a kuwa inta badan dareema saameynta ka dhalata arrimahaasi xarig aan loo meeldayin iyo musuq maasuq la sheego inuu ka dhex jiro laamaha ammaanka dalka ayaa sidoo kale ka mid a caqabadaha ugu badan ee soo wajaha dadka soomaaliyeed gaar ahaanna kuwa aanan haysan sharciyada dalkani lagu joogo ee ku nool xaafadda islii waana sababta ay muddooyinkii u dambeysay hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha ka hortagga musuq maasuqa dembiyada iyo xagjirnimada ay iyadoo kaashanaysa dowladda kenya warbaahinta iyo bulshooyinka kala duwan ee dalka ay arrintaasi uga wacyigelinayso iyadoo abuuraysa jawi isfahan iyo wada shaqayn waara oo ka dhex dhasha ciidamada booliiska dalkani gaar ahaana qaybo gaar ah oo ay ka mid yihiin saldhigyada ciidamada booliiska ee shawrimoyo iyo bangani iyo sidoo kale qaybo gaar ah oo ka tirsan magaalada mombasa haddaba maxay tahay faa'iidada uu bulshada u leeyahay in wacyigelin laga sameeyo arrimaha xagjirnimada iyo la dagaalanka musuq maasuqa maxamed ismaaciil shiine waxa uu ka mid yahay xubnaha ka socda guddiga soomaalida islii ee ka qaybgelaya barnaamijkani waxaana uu iiga waramayaa faa'iidada ay leedahay wada shaqayn dhex marta bulshada soomaalida ee xaafadda islii iyo laamaha ammaanka barnaamij aad u muhiim ah in soomaalidani aad uga qayb qaadato idaacadaha wariyaashana aan xoog u saarno sidii aan ayaga laftooda markay arrimaha noocaas ay dadka u tabinayaan si taxadir leh iyo si ay baaritaan leh ay ugu tabiyaan laamaha amnigana markay arrinta noocaas ay tallaabo ka qaadayaan ay si baaritaan dheer ah ay u sameeyaan aysan u noqon wax jamac ah oo bulsho dhan aanan eed loo saarin qarax hadduu dhaco aan la odhan bulshada soomaaliyeed ayaa ka dambayso maxay tahay marka faa'iidada uu leeyahay bulshada soomaalida faa'iidada haddaba soomaalida xaafadda islii ku dhaqan way dareemeen ama magaalooyinka kale weerarka hadda ugu dambeeyey westland dhacay d two falcelintii dowladda ay ka bixisay ma ahan kii la midka ahaa westgate iyo kuwa kaloo dhacay waddanka dhacay si nidaamsan ayay ugu jawaabeen baaritaankoodana ay u sameeyeen marka bartilmaameedkii booliiska xaafadihii ay baari jireen dadkii ay xiri jireen baa yaraan aaday u yaraadeen wacyigelin badanna booliiska laftooda waa la siiyey laftooda booliiska todobarka markay ka soo baxaan mashruucan oo ay qaramada midoobay taageerayso waxaa sidoo kale ka faa'iidaysanaya laamaha ammaanka ee dalkani kenya oo isagu dagaal xoogan kula jira weerarada khasaaraha badan dhaliya ee ay maleeshiyaadka xagjirka ah ay ka geystaan gudaha dalkani kenya michael diana waa madaxa dabagalka iyo baarista ee qaybta arrimaha gudaha wuxuuna sharaxayaa sida ay uga faa'iidaysanayaan barnaamijkani
we have seen that the project has benefited us a lot because it has brought about
haddii aan nahay cutubka arrimaha gudaha waxaan aragnay in mashruucan aan wax weyn ka faa'iidnay waayo waxaa ku jira hannaan xogta laysugu gudbinayo oo cidda soo gudbisaana aan la ogaan karin taasoo u oggolaanaysa dadweynaha inay qaybtan u soo gudbiyaan xogta la xidhiirta dembiyada booliisku laftirkoodu ay galaan waxaa kaloo uu bulshadu u oggolaanayaa inay soo sheegaan askarigii shaqadiisa sida wanaagsan u guta waxaan rajaynaynaa in mashruucan uu ku baaho dalka oo dhan waayo waa mid ku dhiirigelinaya booliska in shaqadooda ay sida saxda ah u gutaan marka laga eego dhanka sharciga waxaa qof kasta oo dalkani ku nool uu xaq u leeyahay inuu helo cadaalad iyo sidoo kale guud ahaan adeegyada uu uga baahan yahay xafiisyada dowladda maxamed saabir jacfar waa garyaqaan ka shaqeeya xafiiska hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha ka hortagga dembiyada musuq maasuqa iyo xagjirnimada oona markii laga hadlaayo argagixisa amis maxaa la dhaha corruptionka haddana shicibka soomaaliyeed aad carabka loogu dhuftaa marka barnaamijkan wuxuu doonayaa inuu horta soo bandhigo corruptionkan maxay ahayd oo ku jirto maxaa la dhahaa booliista shicibkana se loo wacigelin karaa inay xaqooda ogaadaan oona bartaan in case oo takooridan aan sheegayna amas dhibka soomaaliyeed ama dadka soomaaliyeed lagu saameeyey se ay uga bixi lahaayeen dhowr jeer oo sii horeysay weeraro kala duwan oo ka dhacay magaalada nairobi ayaa sababay in ciidamada ammaanku howlgallo ay ka fuliyeen goobaha ay soomaalidu degan yihiin gaar ahaanna xaafadda islii waxa ay ku beegsadeen dadka soomaalida hase yeeshee bilihii lasoo dhaafay wacyigelin kala duwan oo la sameeyey iyo dacwado badan oo ay mas-uuliyiinta soomaalidu ka gudbiyeen arrintaasi aad ayay hoos ugu dhacday khadar maxamuud xareed v o a nairobi